arintaas waxay ku dhacday kadib markii ganacsatadu ay wadaxaajood la furtay dowladda ku saabsan in oo maaragtay ganacsa laga wada hadlo canshuuraha saa'idka ah dekedana lagu qaadaayo berrigana ah oo five percentage ay dowladdu ku magacaado sales taxi wadaxaajoodkaas waxaan ku jirnay muddo aan isleeyahay shan maalmood maalmihii ugu dambeeyey maalintii ugu dambaysa wadaxaajoodkaas burburay sababa ka timid xilliga dhinaca wasaaradda maaliyadda sababahaas maxay yihiin haddii aad sharaxdo wallahi waxay noogu soo gaabayeen albaabkaas waa xirmay waana joojinay wadahadalkaas annaga wax kaleo intaas ka badan ka hayna ma leh annagu laakiin waa ka soo baxnay dowrkii aan lahayn ah inaan kala xaajoonno dowladda arrintaasi maaragtay badcadaha qaar maaragtay ama badcadaha gaaraysan qaban maxaa la yidhaahdaa canshuuraha selestaxiga ay saa'id ku tahay amaba aan kala hadalno oo canshuurahan selestaxiga ah ma soomaaliyay dhanay laga hirgelinaa mase muqdisho keliya annaga waxaan diidayna horta asal ahaan ma aha waxaan ka hadlayno canshuur diid ma aha waa inay ogaadaan shacabka soomaaliyeed waxaan ka hadlayna waxaa waaye canshuurahan ma laga qaadaa boosaaso ma laga qaadaa kismaayo sidaas darteed muqdisho wixii lagu gaar yeelaa waxay noqonayaan ganacsiga inuusan maaragta qaybna xabisnaado qaybna oo maaragtay ribix sameeyo marka waxaan ka hadlayna waxaa waaye boqolkiiba shan boqol hala kordhiya haddii la rabo laakiin waa inay sinaadaan dekedaha soomaaliyeed dowladda federaalka ay maaragtay maamusho waa inay sinaadaan taas waa waxa annaga aan soo jeedinayno wadahadalkaasuna waxaan caddaynaynaa mar labaad inuu burburay sababa kiimi wasaaradda maaliyadda xaggeeda ma aha ganacsatada waa tahay wasaaradda maaliyadda iyo idinka waxaa idiin dhexeeyey inaad bixisaan canshuuraha kulama arrimahaasi la xiriirana way idiin socdeen horena waa loo dhegaystay doodiinna ahaa in gobolada dalka iyo muqdisho ay sinaadaan dowladduna waxa ay sheegtay inaanay isku mid ahayn muqdisho iyo gobolada kaleeto marka laga hadlayo dhinaca canshuuraha iyo baaxadda waxa dekedaha ka soo degaba marka maxay tahay arrintan cusub maxaa keenay waad og tahay soomaaliya hal meel wax ka soo gata ama berberea ka degto ama kismaayo ama boosaas ama muqdisho dekedaha ugu waaweyn dekedaha soomaaliya afartaas ah oo hadda shaqeeya soomaaliya ganacsada waxay wax ka soo gadaan ama hindiya ama china ama torki ama imaraat meelaha ugu badan ama talyaani oo kale servicekoodana waxaa waaye waa meelaha badda cas isku mid waaye badweynta hindiyana isku mid waaye serviceka badeecadii marka hal meelay timid hal maamuloo kala duwan hal maamul inuu sameeyo marka dowladda federaalka oo canshuuro kala duwan oo differency inay samayso arrintaas waxay ku noqonaa dhabarjab ganacsada qaar annagu marka arrinta aan ka hadlayna taas u ah waxa waaye soomaaliya hal meel wax ku wada keentaa si siman equal ah in canshuurtii loo qaado annaga waxaan ka qabnaa ma jirtaan asal ahaan inay shacabka soomaaliyeedna ogaadaan dowladduna ay ogaato dee caalamkuna ogaado waxaan ka hadlay annaga waxa waaye keli ah in ay canshuuruhu equal ahaadaan annaga canshuur diid ma nihin kulankii ugu dambeeyey idinkai dowladda aad yeelataan oo wadahadalladan ku saabsan goormuu dhacay maxaase keenay burburkan waxaan u malaynaa kulankaas shan maalmood ka hor ayuu burburay annaga xaggeenna ma xaafiiskan tagna subaxdii saddex saac waxaan ugu bellanshay agaasimiyaasha farsamo yaqaaninta wasaaradda maaliyadda marka tanna waxay dhaheen wax saacaddan oo howlaan ku jirnaa ka bacdi galabtii markaan tagnana waxayna yidhaahdeen maaragtay annaga waxaa noo joogo maaragtay shir kale aan leenahay ka bacdina habeenkii oo maalintii khamiistaan dib u ballannay oo ku xigtay maalintaas ka bacdina waxaa noo soo yeertay oo arrintaas noogu xigtay inay arrintaas shirkaas dhammaanba albaabkaasi u xirmay ma loo qaadan karaa marka arrintaas iyada ah iyo burburka wadahadallada ku yimid inaad idinku sabab u tihiin maadaama aad canshuurtii diideen dhinaca kale waxaa laydinku eedaynayaa inaad idinku ka dambayseen in suuqi weynaa ee bakaaraha uu maalmo dhowra xirnaado taasna idinka ganacsatada aad ganacsatada yaryareed cadaadis ku saartaan inay baqaaradooda iyo tukaamadooda xirtaan arrintaas cali dhoore maxaad uga jawaabaysaa walaal arrintaas horta aan kaa saxo horta canshuuraad diideen meesha ka saar dadka meesha keliya ganacsada reer muqdisho dadka keliya ee canshuurta dowladda canshuur bixiya ah waa ganacsada keliya ay dowladdu canshuur ka qaato taas waxaa markhaatiga adig kaaga dhigaana canshuur bixiyaalaana suuqa iyo dekedana ma ahayn wax ka yimid qof ama shakhsi ka yimid wax ganacsatadu ay ka waayeen ribix badeecadahooda ay ribix ka waayeen go'aan midaysan ay qaateen oo ahay ma ahayn go'aan dadku khaas ama hebel iyo hebel ku qaas marka taasaan ka waana ka xunahay dadka ay suuqyada ku xidhnaayeen runta intaas dacabka adeegiisii dhibaatada ku dhacday aadaan uga xunahay de waana waxaan ka digayno hadda waxa soo soco wax imaan doona iyo aan ka digayno haddaan xal la helin waxa waaye dadku waxay imaanayaan inay maaragtahay waxaan wax ka weynu dhacaano ama suuqyada kale xirmaan ama dekeduhu xirmaan ama ay waxay xirmaan sababtoo ah waxa waaye ma awoodaan dadku wixii ma awoodaan ma awoodaan marka waxa waaye adiga wax kaa gadanaya ma gadan kartid qofkii wax kasii gadanayna ma kasii gadan karo bicshurada marka qofkii isbedelkia meesha ka baxaaya xalka wuxuu ku jiraa in dib loo wada hadlo dibna wixii qaldan loo soxo wixii saxsanna sideeda aan ugu socno